markasaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha maraykanka ayaa jimcihii shalay ka hadlay shirweynaha caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada sharmasheekh ee dalka basar waxaanuu sheegay in kuleylka uu sii kordhaya ee cimilada dunidu uu khatar weyn ku yahay adduunyada dhanka kale biden ayaa isla magaalada sharmasheekh kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha masar cabdilfataax casiisi warbixintan waxaa qaahiro kasoo diray xuseen saxnuuni
afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada masar bisaam raadi ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne asiisi uu soo dhoweeyey imaanshaha madaxweyne biden ee dalka masar isagoo carabka ku adkeeyey iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee saaxiibada ah iyo dowrka muhiimka ah ay ku leedahay taageerada amniga iyo xasiloonida bariga dhexe madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaa muujiyey rajada uu ka qabo xoojinta xiriirka iyo wadatashiga u dhexeeya labada dhinac ee kala duwan ee ku saabsan faylalka siyaasadeed iyo amniga iyo arrimaha gobolka madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa bogaadiyey sida uu u xoogan yahay xiriirka masar iyo maraykanka isagoo farta ku fiiqay in maraykanka uu masar u arko saaxiib iyo isbahaysi adag oo gobolka ah isaga oo muujiyey jo biden rajada uu ka qabo xoojinta iskaashiga iyo wadatashiga wadajirka iyo ee dhammaan arrimaha gobolka iyo caalamiga ah iyadoo la eegayo buu yidhi madaxweynaha dalka maraykanka miisaanka siyaasadeed ee masar ay ku leedahay mandiqada haddaba shaah obakar caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka masar iyo maraykanka xiriirka dowladaha masar iyo maraykan waa xiriir istaraatiiji ah geopolitical ah soo jireen ah laga soo bilaabo kun sideed boqol labiyo soddonkii ilaa maanta taariikhda ay joogno marar fara badanna xiriirkaas waxaa ku dhacayay xumad siyaasi ah oo xiriirkooga saameynaya walowsan ayna kala go-ayn maanta kulantida madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha dalka masar waxaad moodaa in xumadii siyaasiga ee labada dhinac oo ku kala aragtida wanaa kiisas ay ka mid yihiin xuquuqal insaanka inay xumadii jabday ood mooda inay isku soo dhawaasho iyo is-afgarad inay kala dhex martay taasoo sahashay inuu maanta si fudud ay wada kulmaan laakiinse markii hore waxaa jirtay arrimo siyaasi oo aada ugu kala duwan yihiin oy ka mid yihiin qadaaya iqliimiya qadaaya insaaniya afhayeenka madaxtooyada masar ayaa sidoo kale warfideenka u sheegay in kulanka labada madaxweyne lagu soo hadal qaaday horumarka qadiyadda falastiin isagoo madaxweynaha maraykanka jo biden ku ammaanay dadaalada aan daalka lahayn ee muhiimka ah ee dowladda masar ay arrinkaasi ku bixiso oo ay ka mid tahay ilaalinta xasiloonida u dhexaysa dhinacyada falastiin iyo israa'iil dhinaca kale madaxweyne asiisi ayaa caddeeyey mowqifka adag ee masar ay ka taagan tahay in la gaaro xal cadaalad ah oo dhammaystiran oo damaanad qaadaya xuquuqda dadka falastiin si waafaqsan xeerarka caalamiga kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay faylka la dagaalanka argagixisada iyo fikradaha xag jirkaahi iyadoo madaxweyne asiisi uu sheegay rabitaanka adag ee dowladda iyo shacabka masar si ay u sii wadaan dadaalada hagarla-aanta ee ay kaga hortegayaan musiibada argagixisada iyo in la wiiqo khatarteeda dhinacyada amniga iyo fekerka madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa ammaanay guusha dowladda masar ay ka gaartay la dagaalanka argagixisada iyo fikirka xag jirkaay isagoo muujiyey taageerada xukuumadda washington ay u hayso dowladda masar sidii ay uga adkaan lahayd argagixisada kulanka madaxweynayaasha dalalka masar iyo maraykanka ay ku yeesheen magaalada sharmasheekh ayaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda biyo-xireenka ethoobiya iyadoo madaxweyne asiisi uu caddeeyey in masar ay ka go-an tahay ilaalinta ammaankeeda biyaha jiilasha hadda jooga iyo kuwa soo socda iyadoo la marayo heshiis rasmi oo ku aadan biyo-xireenka kaasoo damaanad qaadaya ammaanka biyaha masar sidoo kale madaxweyne asiisi ayaa bogaadiyey kaalinta dowladda maraykanka ay ka ciyaarayso xal uhelidda xiisadda ka alowsan biyaha webiga naila shaah obokor caydiid ayaa mar kale inoo sharaxaya xilliga uu ku soo beegmay kulanka hogaamiyaasha wadamada masar iyo maraykanka waxaa dhacay isbedelo waaweyn oo saameyn kuleh labada dhinac ay ka mid tahay sicir bararka labada dhinac ka jira gaar ahaan dalka masar doorashadii dalka maraykanka ka dhacday doorashadii dalka israa'iil ka dhacday arrimaha niilka ee u dhexeeya etoobiya masar iyadoo islamarkaana etoobiya dagaala saameyntooda ku yeeshay ay weli ka socdaan waxaa jira saameyn dhaqaaleed oo dunida guud ahaan ka jira oo sicir bararka qiimaha raashinka dunida oo isbedelay shidaalka oo isbedelay waxyaabahaasoo dhan oo labada dhinacba saameyn kuleh islamarkaana heshiiska ay heshiiyaan ay waxyaabo fara badan ay dhinac isla dhigaan wuxuu fududayn karaa inuu arrimahaasi inay ka bogsasho ama isbedel caafimaad qaba oo saameyntiisa ku leh inay arrimahaasi heshiiskoogu inuu dhaliyo marka marxalad ay u baahnaayeen inay waxyaabaha qaar isku afgartaan si labada dhinacba waxyaabo fara badan oo wanaagsan dheeftooda ay u dheefaan ayaad moodaa inuu kusoo begma maanta kulantidoodu arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dalka maraykanka maser jo biden maalintii jimcaha uu ka sheegay shirka isbedelka cimilada ee magaalada sharmasheekh in dhibaatada cimiladu ay halis gelinayso nolosha meeraha isagoo ballan qaaday in maraykanka uu fulinayo yoolkiisa ku aadan dhimisa qiiqa inta aan la gaarin sannadda labada kun iyo soddonka xuseen saxnuuni v o a qaahira